haddaba maxaa lagu micnayn karaa weerarkaasi mas-uuliyadase ayaa iska leh caashe ibraahim caashicuud ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee magaalada muqdisho waa mahadsantahay caasho horta ciidanka asluubta aan u naqaano ama xabsiyada ilaaliya oo soomaaliya waa ciidan ka mid ah ciidamada qaranka loo yaqaano oo dastuuriga ah ciidankaas waa ciidan gaar u taagan dunida badanaa gaar uma taagna oo hay-adaha ka waaweyn ayaa la hoosgeliyaa sida booliiska oo kale laakiin annaga hadda waxay gaari noogu taagan yihiin shuruuc ay ku dhisan yihiin oo sharci ah oo la yaqaanana ma jiro dikratooyinkii madaxweynihii markaas abuuray maxamed siyaad barre ayay ku taagan yihiin weli sida ay ula falgalayaan nidaamkan casriga ah oo federaaliga dimuqraadiga weli kuma cadda shuruucda dalka laakiin mandatekooda waa si guud dastuurkaa sheegaya inay xabsiyada dalka ilaaliyaan taas waa introduction labo waxaa muuqata in ay dibudhiskii la rabay inaan la gaarsiinin oo habac uu ka muuqdo qaab weliba in aad loo yaraysto markii ciidamada kaleeto la nidaaminayo ama maaragtay wakti badan la geliyo dhaqaalo badan la geliyo inaysan iyagu aad maaragtay loo dhaqaalo gelin oo haddaa hadda xabsiyada dalka ku yaala aad ayay u yar yihiin magaalada muqdisho iyo magaalooyin kooban ayaa xabsiyo aan weliba dee standardka caalamiga aanan gaarsiisnayn ay ku yaalaan waxaan marka dhacdadan iyo dhacdooyin ka horreeyay marka koowaad oo dhacdo ka dhacda ma aha sanadihii lasoo dhaafay sanadkan keliya maxaabiista kalaa ka baxsatay sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cudurro iyo ka dilaaca iyo ayaa jiray marka meeshu meel aad u dacdaraysan oo aan aad loo tixgelin dunuubtii ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaa waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas daba noqonaya xuseen adoo raalliya waxaad carabka ku dhufatay in inay jirto maxaabiis hore u baxsatay laakiin tani waa arrin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oy xabsigii ka dhex dagaalamaan weli ma dhacday way dhacday intaanoo kale simaysan gaarsiisnayn isku dayo oo fashilmay oo qoryo laysla qabsaday hub la gashay geesh meesha geliyey banaanka laga soo weeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqaynayay marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday oo aan gaarsiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horreeyaba dhacayay marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yaraysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaco u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabis ilaalis keliya maaha waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo asagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu lasoo saaro marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidan dhiska dowladnimada iyo qaran dhiska la wado waa inay qeybaha ugu horreysa ay ka mid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doona laydiin imaanayaa oo aanan laga dhigin wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay mas-uuliyaddeeda iyay tahay inay qaadato taliyay leedahay addu laakiin anigu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaaddaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuun ku shaqayn karaa marka dayacaaddu ilaa maaragtay madaxda sare ayay ishaysataa oo aan ka reebeynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad lee ciidan dhiska dalka iyo tayeyntooda iyo dee in uu dii taliyuhu laftirkiisa dhaliila leeyahay taliya sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagay jirtaa laakiin anigu waxaan qabaa iyagaa iska leh haddii dhinac kale laga fiiriyo ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumoba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududaynaya wixii dhacoo kale dad fududeeyey ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara su-aashaas meesha way qabataa waana dee fudeed la-aan hadda kama muuqataba oo waaba ujeednaa hubaa meesha la dhexgeliyaa la leeyahay xabsiyada adduunka oo dhanna waa lasku waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horeeya oo lagu tababaraya waxay ka mid tahay feejignaanta in loo xero taraaraxo oo aan loogu gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan maadaama ay iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan marka in cadowgu intuu maadgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay iyagana waa tayada ugu sarraysay ku ilaalin karaan oo istirtoodii ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo iyo tayadooda khusaysa laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududahay inay saas oo kaleeto ay ugu xero taraaraxaan oo howlaha ay ka samaysan karaan marka hay-adaha dowladda waa in lagu tababaro sidii shabaab aysan ugu xero taraarixi lahayn uga dhex shaqaysan lahayn hay-adaha dowladda iyo hay-adaha privatekana sidoo kale iyagana lagu tababaro inay difaacii ay in laga dhex shaqaysto ku dhici lahayd in laiska adkeeyo kaasi waxa uu ahaa madaxa macadka amniga ee hiiraal xuseen macalin oo u warramaya wariyahayga caashe ibraahim caashacuud